dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsi wey dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalka raad iyo cadaado idiin soo gaarayaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada oo habeen kasta dahanka aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala jeeye annagamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye agagorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahi idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaalmowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala jeeye gurmago-an ingegan iyo allow geedka laleekaadi gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabbi gegida ceebkee ku taa goorta laga leexday gisi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala jeeye qul cirmaani rubaad ka dul gab iyo haadaan xun meelaan laga gadoomay iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyaal waanamo talaadaha arbaca soo gelayso taaradana ku aastaysan tahay lixda bisha sideed ee agosto sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamij aan kusoo qaado doono waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ee maanta magaalada caasimada muqdisho kula kulmay safiirka qatar ee waddanka soomaaliya waxay ka wada hadleen xog ku saabsan ayaan gorow idiin soo gudbin doonaa maraykanka ayaa war ka soo saara doorashooyinka lagu murusan yahay ee bisha agosta ka dhici doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war-saxaafadeed ay soo saareen ayaad gorow maqli doontaan wakiilka igad ee soomaaliya kismaayo kulan kula qaatay xildhibaano labada qal ee laga soo doortay maamulka jubbaland sidoo kale wuxuu kormeer ku tegay xarumaha doorashooyinka hadal uu jeeshay ayaan barnaamijkan gorwin kugu soo gudbi doonaa ciidamada danab iyo kuwo cadaan ah oo isgarabsanayay ayaa xala saqdhex la wareegay gacankuhaynta deegaanka awdigle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo waxay la kacdeen shicibki shicibka laba ruuxa ka dhimatay saddexna way ku dhaawacantay dad kale wax gaari ma jiraan gaari caasina oo ku burburay oo qalab isma wado bagaash qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegeysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona buuq iyo sawaxan ayaa ka dhashay kulankii xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka somalilan qodobada ay isku hayaan ayaan xog idinkaga haynaa barnaamijkan xulashada wadhasida ayaan goor inugu soo gudbi doonaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday nin u dhashay dalka ingiriiska xukunkaas wuxuu yahay iyo ninka la xukumay wax lagu haystay ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin culus ay ka bixisay howlgal ciidamada xoogga dalka ay kula wareegeen qaybo ka mida gobolada shabeellooyinka wararka ugu dambeeyay ee shabeellooyinka ayaad maal doontaan qodobadaas nagu soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan cawaa ku dhagaysan doontiin heesta qodobadaas wuxuu soo korintay barnaamij ugu jirnahaya dhegeysta doontiin barnaamijka waxaa soo sarakaana ka tegi doona anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefe iyo barnaamijkii farsamaynaya waa mar kale iyo xodashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
waayahay kulan wanaagsan ayaan idin saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose wafdi ka socda urur goboleedka IGAD oo maalmahan ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunka maalgaar ah maamulka Jubbaland uun jooga si ay ugu kurgalaan habsami u socodka doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta la kulmay xildhibaanada labada qali baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashada ay tahay deegaanada maamulka Jubbaland wafdigan hogaamiye wakiilka IGAD Soomaaliya Dr. Maxamed Guyow ayaa xildhibaanada ka dhageystay artida la xiriirta sida Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo dhowaan dadka reer Jubbaland ay ku qanacsan yihiin iyadoona loo raacayo sharciyada iyo hanaanka u degan maamulka Jubbaland xildhibaanada baarlamaanka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin sida ilaa hadda hawsha ay u socdaan isla markaasna guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland laga sugayo in si habsami ah doorashadaasi ay ugu dhacaan waxay xildhibaanadaas ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dhalaanta ah ee dowladda federaalka soomaaliya iskugu dayeyso inay ku farageliso hanaanka doorashooyinka jubbaland taasoo wixii ka dhashay ay mas-uuliyaddeeda ay qaadayso dowladda federaalk ee soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay kulankaasi
waxaanu hadda shir ka soo baxnay aanu la lahayn egad oo hogaaminayo maxaan ku dhahdaa safiirka egad u qaabilsan soomaaliya mr jamaal guuyo iyo wafti uu hogaaminayo waxaanu ahayn xildhibaano ka tirsan maxaan ku dhaha labada aqal muddo wanaagsan baanu qaadanay aada iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay wadahadalkiina dhex maray inuu ahaa mid wax ku oola mid danta guud taabanhaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee igad ayna weydiisay ama waftiga aynu weydiiyeen waxaa ka mid ahaa waxaanu doonaynaa inaan ka wada tashanno isla garanno doorashada halka ka dhacaysa jubbaland sidii ay u noqon lahayd mid maxaanku idhaahdaay dhib la-aan dhacda waxaa kalay soo qaadeen oo aada u danaynayeen maxaanku idhahdaay haweenka roolka ay ku yeelanayaan ka qaybgelidda baarlamaanka soo socda waxay aada u danaynayeen wuxuu ahaa internationaali iyo maxaan ku dhaha soomaaliduba inay iyagoo wada qanacsan uu fulo maxaan ku dhahdaa kulankaa doorashadaas ay sidaa u dhacdo aada iyo aad baanu wada hadalnay waxaanu tusnay maxaan ku dhaha dhibaatooyinka horyaalla waxaan tusnay maxaan ku dhahdaay waxyaabaha keeni karahaya in lagu guuleysto iyadoo shalay soo dhistay iyadu maxaan ku dhahdaa two thousand thirteenkii soo dhistay in maxaan ku dhahdaa wixii ay soo dhistay inay sidii maantana ay u garab istaagto aada iyo aad bay u fiicneed hawshiina dhex martay waana soo dhoweyneynaa waxayna ahayd arrin ku saabsan oo keliyata doorasho xor iyo xalaalo siday u dhici lahayd doorasho aan maxaan ku idhaahdaa dhibaata ka dhicin siday u dhici lahayd deegaankanu nabadda iyo horumarka uu gaadhayo sidii u sii soconi lahaa igad maxaan ku dhahdaa inay hawsha iyaduna qayb ku lahaato yaanu ka codsannay waxaanu ka codsannay igad wax allaalo wixii keeni karahaya fadqalala jubbaland ku timaada in aynan mataqaanaa aynayna raalli ka noqon inay dowr ku lahaato run ahaantii waxau ahaa wadahadal muhiima buu ahaa sidii qaybihii kaleete ay la kulmahayeen qaar kalena uu u dhiman yahay waxaan ku rajo weynahay inay hawsh hagaagsan tahay waxaa la qaatay kulanka waxaanu ahayn baarlamaanka labadiisa gole aqalka sare iyo golaha shacabka ayaanu ahayn waxaanu ahayn sagaal sagaal xildhibaan baanu ahayn waxaanu ahayn sagaal xildhibaan oo mid walba meesha mataqaanaa doorashadiisa ay gobolka jubbaland ay ka wada socdaan waxay qireen in ay sharaf weyn u tahay jubbaland dadkii soomaaliyeed ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii ku noolaa inuu sidii ugu wada nool yahay inuu sidii isu jecel yahay inuu sidii horumar sidii u doonahayo taas way qireen waana arrin jirta oo ay jubbaland ammaan ku leedahay waa arrin aanu ku faani karayno oonu gobollada kale ugu faani karayno annagu soomaalidii haddaanu nahay sagaashan iyo kowdii ka hor deganayd sidii baanu u wada deganay u wada noolle isuna wada jecel lahay wax dhibaato oo dhex mari kara shacabkana ma jiro cid kastoo isku dayda inay khalkhal gelisana shacabku ma ogola in la khalkhal geliyo
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yahay barnaamijka xulashada wareysiga ayaa dhageysanaysaan raadiyaha cadacdo ayuu idinka imaanay intaan ka bixin Jubbaland magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose ee shir ay isku yimaadeen hay'adaha ammaanka Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose kulankaas oo la sheegay inuu yahay mid saddex badba mar qabtay lagu hadla xaaladda ammaan ee goobaha doorashooyinka Jubbaland iyo sidoo kale ee xaaladaha ammaan ee ka taagan deegaanada maamulka Jubbaland la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa shirkaas kadib warbaahinta la wadaagay waxyaabihii kulankaas ka soo baxay.
tahay waxaa shirkoodii caadiga isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland uu shir guddoominayo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Sayid Aadan waxaana ka soo qayb galay wasiirrada saryaasha iyo saraakiisha ku howlan arrimaha amniga doodeer iyo falanqayn kadib guddigu wuxuu soo saaray go'aamada hoos go'aamada soo socda sida caadiga hore u ahaan jirtay oo ay lahaayeen Jubbaland iyo Amazon waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey in la qabto bishan September ee soo socoto iyadoo la rabo in joogto laga dhigo maadaama si wada jira ay uga shaqayn jireen dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Amazon ee ku sugan magaalada Kismaayo si wada jira ay uga wada qayb geli jireen laakiin baryahan dambe xoogaa waqti la'aan awgeed aynan suuro gelin waxaa dib loo joogteeyey in si joogtaa loo bilaabo kulanka biljoogtada ah laguna qorshaynayo arrimaha amniga iyo habsami u socodka isku urursiga nabadgelyada qodobka labaad ee kale waxaa dowlad goboleedka jubbaland uu joogteeyey ama magacaabay guddi ka kooban saraakiil taliyayaasha ama sarreeyayaasha ciidamada oo qaabilsanaanaya arrimaha amniga guddigan waxay si toos ula shaqaynayaan mas-uuliyiinta ama madaxda amisom ee ku sugan magaalada kismaayo waxayna si wada jira uga qayb qaadanayaan sugidda amniga dhinaca amisom iyo doorashooyinka hadday tahay iyo hadday tahay dhinaca difaaca labadaba taas oo lagu suuragelinayo ama lagu soo maxay ahayde kordhinayo wada shaqaynta iyo kalsoonida maxay ahayde labada dhinac go-aankaasoo ka dambeeya go-aankii shalay ay wada yeesheen taliyaha amisom iyo madaxweynaha guddiga amniga ee jubbaland ay wada yeesheen fulinteedii iyadoo ah waxaa marka guddigu maanta uu qoondeeyey in si joogtaa guddigan toddobada jubbaland ka socda ay ula wadaagaan ama howlaha ugala shaqeeyaan amison waxayna noqon doontaa in laba qaybood ay kala noqdaan qayb waxay ka shaqaynaysaa amniga gudaha sida goobaha muhiimka ee doorashooyinka iyo maxay ahayd saldhigyada intaba sugidda magaalada qaybna waxay ka shaqayn doontaa qaybaha dibadda iyadoo oo la sugayo goobaha shishe oo ay ciidamadu ay degan yihiin kuwaasoo si wada jira looga socon doono dhaqdhaqaaqa iyo maxay ahayd xarooyinka cadowga si loo meelgeliyo ama loo meel mariyo sugitaanka doorashada in nabadgelyo ay u dhacdo qodobka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay sida waddanka o dhan ay uga dhacday baryahan waxaa jiray in nimanka dhaqanka ama odayaasha qaybo ka mida looga yeedho shabaab ay u yeedhaan iyaga oo ku handadaya inay maxay ahayde ka amar qaataan ama ay yimaadiin iyo waxyaabo lamida sida meelaha qaarkoodba gobollada qaarkood uga dhacday guddigu wuxuu si maxay ahayde qodobkaas iyagaa ka soo saaray go'aan ku saabsan arrintaas waxaana looga degayaa marka hore inaysan aadin salaadiinta ama nabadoonnada waxgaradka reer jubbaland inaysan aadin ciddii isku dayda inay aaddo waxayna la kulmaysaa ciqaab la go'aamiyey maanta kow wuxuu mudanayaa lix bilood oo xariga lamartuu waxaa lagala noqonayaa kalsoonidii odaynimo ee beesha ku lahaa nabartina tiriina wuxuu ganaaxahaan keenayaa laba qori oo small armista oo maxay ahayd lagu ganaaxaya taas oo looga jeedo inaysan inaysan galaangal ku yeelanin nimanka argagixisadiis odayaasha iyo waxgaradka reer jubbaland oo aysan maxaata u adeegsanin waxaan sugaynaa ama waxaan runtii maxay ahayd ballan qaadaynaa haddii ay jiraan odayaal khalkhal qaba ama ka walwalaya xagga nabadgelyada inay la soo xidhiidhaan goobaha degaamada ay ku sugan yihiin si ammaankooda si wanaagsan loogu sugo laakiin aysan ku riyoonin marnaba inay maxay ahayd ammaan dartiis ay marbarsiinugu doontaan ciddii halkaa tag tahay waa cidaan dib ugu soo laabanayn jubbaland go'aankaasna la gaaray maanta wuxuuna mudanayaa ciqaabadahaas oo socda waxaan jecel lahayna in sidaas loo fuliyo oo maaragtay lagu saqajaamin oo lagu waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yahuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlata yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa waxu sheega
dadyo qubayuu ka tegey ee qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
wanaagsan ayaanu leenahay saaxiibayaal xulashada warshada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadab ayaanu idinku imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa markaan aadaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa waxa howlgallo ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab war lagu daabacay wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona ayaa lagu sheegay in ciidamada danab ay howlgalkooda kula wareegeen deegaanka leer awdheyla oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo in ka badan ee toban sano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadaasi markay gudaha deegaanka u galeen qarax ayay kula kulmeen buundada laga galo deegaanka awdhegle ee gobolka shabeelle hoose waxaana qaraxaasi ka dhashay dhimashadii dhaawac gudoomiyaha degmada awdheyle ee shabeellaha hoose mukhtar cabdulaahi cali saalax ayaa goor ruuqadka telefoonka igu warramay degmada awdhegle saaki ciidamanka waxay galeen aroortii tobanka saac marka xoogaa buundada istaageen mafan waa gartay buundada xoogaa yar miina baaris iyo waxaas lagu sameynayey waqtila miina baaray gaariyaalka kuwa oo ciidamanka xooga dalka wataan ay kor gelin gaari oo shicib soo galay ayadana meel geesay ku jirtay miina baarista way qaban waysi ciidama waxay la kacday shicibka waa gartay maxaa khasaara ka dhashay shicibka laba ruuxa ka dhimatay
dhaawac saddexna way ku dhaawacantay waa gartay dad kale wax gaari ma jiraan gaari caasina waa ku burburay oo qalab isma wado bagaash waa gartay
marka ciidanka dalka xooga hadda wax had soo gaaray haba yaraatee aan kuu sheegayo ma jiraan waxaan aragnay dadkaas shicibka oo dhibaatadaas gaartay dadkaana wixii isla xaaladaas ka dhintay hadda ma sheegi karni meydkoodana ma arkin laakiin xoogaa waa loola dagaalamay ciidamadan markii la wareegayeen gacankuhaynta deegaanka awdhigle ee shabeellaha hoose wax ishoramade miyay al-shabaab kala kulmeen al-shabaab kuwa hadda oo duurka joogeen beeraha xoogaa yar xabada kasoo rideen kadibna way ka carareen maba arkin ba ayka ciidanka
deegaanka markii la wareegaya ciidanka xoogga dalka cidna gacanta kumaysan haynin maya cid gacanta kuma haynin madhow inay ka baxeen ba ayka waa gartay deegaankan awdhigle in ka badan toban sano ayay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka xoogga dalka ciidamanka dalka xoogga way soo dhaweeyeen si fiicanay oo hambaliyeen banaanka ay soo wada baxeen sida oo bariida camal laaga cararay ma naaga cararin waa gartay
si wanaagay nagu soo dhaweeyeen si wanaagay ay ciidamanka dalka xoogga ay kusoo dhaweeyeen uduwa yusuf raay si fiican ay usoo dhaweeyeen asigana waa usoo dhaweeyey ciidamada xoogga dalka ee howlgal ayay sameeyeen dad u badan shacab ayay ku qaabteen gudaha deegaankaasi sababtu maxay tahay ciidamankaas dadka laga qabtay meesha dad baa laga dhex bixin rabaa
waa gartay ilaahay hadda ma jirta wax marka baaritaan a lagu sameeyey
baaritaana lagu hayaa weli isla xaaladaas meesha xerada aan ka rabna lagu baaraa waa gartay toon lagu qabo toon laga qabo miyaa lagu qabtay mise waa lasaga qabtay dadkan
dadka beledka dadaas sheegay aa u badan waa gartay ciidamadan deegaanka ma ku sugnaan doonaan mise dib iyagu labanaa
ciidamanka meel uma socdaan qalabkooda dhan macal raashinkooda hubkooda waxooda dhan way dhan yahay meesha way degi rabaan
inta badan ciidamada xoogga dalka deegaanada ay qabtaan dib ay uga laabteen marka maxaa ku celinaya ciidamada deegaanka inay ku sugnaadaan
ciidamanka kulli deegaanka way ku sugan yihiin sida sabiidoo kale way haystaan way ku sugan yihiin bariir way ku sugan yihiin way ku sugan yihiin laanta buur hadda ciidanka meel xoogga dalka meel uu degi oo hadda uu ka dhaqaaqama u jiraan Ee, al-shabaab ee, wax ka yar hal kilomitir ayuu u jiraan deegaanka awdhiilo oo maanta ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen marka soo lagama cabsi qaba inay weerar ay kusoo qaadaan ciidamada xoogga dalka ay kusoo deegaankaas
wax xabsiga lagama malahan hadday weerar soo qaadaan diyaara loo yahay hadday baxaanna in la dabagala diyaara loo yahay hore loo raacdee waa la sugaaba ayaga weligoodaba mar walba waa la sugaa ayaga dhibaata way ka dhalinaysaa laakiin ilaahayba uma kaso inaan shacabka korkiisa ku dagaalanno hararkii hoteeladu bal maxay basheeno qomka loola dhacaya
waxaan maqli jiray hashumaankayga gadaya ma masaaray la qabay maxaad ku keentay masiibada muqdisho u gaarkaa waa maxay waa midaan la yaabay hoteelada iyo maqaayadaha muqdisho iyo meelaha ay bulshada isugu yimaadaan maxay galabsadeen malaha bilicda muqdisho dad baa u arka inay baaba'ooda tahay wallee way soconaysaa balaayadu haddaa lagu baraarugin xamaray tasho bulsho yahay xisaabtama
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaar barnaamijka xulashada waraysiga ayaan dhegeysaneysaan raadiyaha cadaada ayaan idinka imaanay intaan ka bixin wararka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolada shabeellooyinka oo goor rushe jiraad ku qabtay magaalada marka ee shabeellaha hoose ayaa waxaa warbaantu xaqiijiyey in ciidamada xoogga dalka iyo kuwo cadaan ah oo garab ka helaya ciidamo amisom ah ay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka awdheegle iyo deegaano kale hoostaga deegaankaasi oo dhammaanta ka watirsan gobolka shabeellaha hoose
waxaa maanta cutubyo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed dhallinyarada u dhaaratay dalka kan inay maanta gacanta ku dhigeen oo ay qabteen dhul cusub oo laga xoreeyey nimankaa nabaddiidka ah ee samadiidka ah ee diinta khaldan ummadda ku laynaya guushaasoo howlgal iyo tababar iyo iyo isku duwid muddo a qaadanaysay haddaanu nahay xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaanu u hambalyayno inaannu maanta furannay degmooyin waaweyn oo ka tirsan gobollada koonfureed haddana aanu ku siiqsiqnayno wiigaga soo socda inta hartay waxaan naan marna ilaaweynin in nimanka marin habaabsan ay u soo noqdaan sida kuwa yaryare maanta u dhimanaya dalkooda inta ku daydaan ay dalkooda iyo diintooda dib ugu soo noqdaan ajnebiga marin habaabinaya ay ka waantoobaan maxaa yeelay ma doonayno in waxyeel la soo gaadho qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo reer dhalay oo soo korsaday waxaa lagama maarmaan ah in soomaalida meelay joogtaba ay ogaato dalka kan iyagaa leh iyagaa ku dambayn doona ajnebi waa iska tegi doonaa wuxuu noogu fadhiyaa annaka ma jirto sidaa waxaan u leeyahay waxaan rabaa inay kuwa madaxa laga waalay ee muxuu ahaa ee meelaha ku qarxinaya laynaya hooyooyinkood walaalahood gabdho iyo wiilal kuwii iskoolka u socday macallimiintii dhakhaatiirtii inay ka waantoobaan ku soo laabtaan dalkooda haddii dhibaatada ay sii wadaanna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa iyaga laaleeg oo u tababaran oo muxuu ahaa u dhimanaya dalkooda inay joogaan inay ogaadaan sidaad horeba uga warhayseen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ma aha u dheegle keliya magaalooyin badan bay gacanta ku dhigeen oo ka saareen dadkii nabaddiidka ahaa hadday ahaan lahayd ceersaliini hadday ahaan lahayd caanoole hadday ahaan lahayd muxuu ahaa beriire awdheegla haddaad maqasheen saaka kuwa kalena ka dambayn maayaa markaas warka haddaad maqasheen warkaasi waa war jira waa wax xeelad iyo tababar iyo hanti iyo caqli lagu fuliyey waana ku guulaysteen waxaan kula talin lahaa dhalinyarada keliya maahe ummadda soomaaliyeed oo dhan inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo loo abuuray inay badbaadiyaan naf ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed looma abuurin inay dad laayaan waxaa loo abuuray inay naf badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan kuwa doonaya inay gardarro ku dilaan oo xaqdarro ku dilaan oo diinxumo ku dilaan waxaan kula dardaarmayaa in ciidamada garab la istaago in meeshay tagaanba laga daba tago in meeshay degaanba laga dabadego in sidii saqa dhaqanka soomaalida ahaan jirtay qofkii wax wanaagsan sameeya waa la gacan siin jiray waa la ammaani jiray waa loo tegi jiray waxaanu ka sugaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay u hambaliyeeyaan garab istaagaan dhallinyaradaas u dhaaratay dalkooda iyo diintooda inay difaacaan
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijka xolaasha warasida ayaan dhegeysanaysaan radiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa maanta kulan ku yeeshay xubnaha golaha wakiilada ee somalilan ee kulankaas kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo ansixinta hesiiskii saddex xisbi ay gaareen ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka ay maamulkaasi somalilan kulankaas ayaa golaha wakiilada ee somalilan waxay ku ansixiyeen heshiiska doorashada ee saddexda xisbi ee cid kulmiye wadani ka yeesheen ha yeeshee kulankaas waxaa maanta ka dhashay ee buuq waxaana kulankaasi gabahanba iskaga baxay xildhibaanada laga soo doortay deegaanada gobolada sool iyo sanaag iyo awdal xildhibaanadaas oo warbaahinta kula hadlay ee hoolka ay ku shirayeen ayaa waxay sheegeen inaan doorasho laga qabanaynin deegaanada ilaa xal laga gaaro heshiiska saamqaybsiga kuraasta golaha wakiilada islamarkaasna islamarkaasna sidaas daraaddeed kulankaasi uga bixin
waxaanu ka soo baxnay fadhigii golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanadii gobolka awdal selel sanaag sool iyo buuhoodii waxaa weeye dhulbahante wersangeli samaroon ciise qabyaalada adeer in la isku garto oo u fasaxan tahay waxaanu nahay xildhibaanadii ka soo jeegay deegaanadah waxaanu uga soo baxnay heshiis ku sheeg la yidhi saddexda xisbi qaran baa ku heshiiyey ee ku saabsan doorashada golaha wakiilada sidaa la socotaan doorashada golaha wakiilada caqabado fara badan oo siyaasi ah oo mas-uuliyadda xukuumadda ah oo mas-uuliyadda xisbiyada ah ayaa ku gadaanaa waxaa ka mid ahaa waxaa la isku hayey commishinka waxaa la isku hayey saami qaybsiga in somalilan cadaalad ku qaybsato xildhibaanada golaha wakiilada waxaa la isku hayey kootadii dumarka oo iyadana meesha taale oo qoladaa dibaduhu ay idinku soo abaabuleen waxaa la isku hayey dhaqaalihii waxaa la isku hayey oo aan dalka suuragalba weli ka suurogelin si cadaalad ah oo xilkii ciddaa lahayd ay gudan weyday diiwaangelintii codbixiyayaasha heshiiskaasi marka hore dee caqabadooyin baa hortaagnaa doorashada golaha wakiiladu inay qabsoonto waan soo dhowaynaynaa laakiin heshiiska waxyaalihii kale muhiimka ahaa ee saami qaybsiga ahaa ayaa ka maqan ha la soo dhammaystiro oo qodobkii saamiga ha lagu soo daro oo shan iyo toban sannadood caqabad taagnayd ahayd oo ilaa wakhtigaa laga soo hadli jiray ilaa inacigaa laga soo hadli jiray qodobkii ugu muhiimsanaana wuu ahaa sidaanna cadaalad ma aha cadaaladda ha lagu dhaqmo go'aankii maxkamadda ha la fuliyo waxaan maqlayaa maxkamaddaa loo gudbin doonaa war maxkamaddu matu go'aankeega dib u burisaa ku noqotaa sharcina maaha haddii maxkamad loo gudbiyo haddii kale doorashadaa kuma geli karno kumana galayno saamigii somalilan aan ku lahayn haddaan beelaha kuwaranayaasha nahay ayaa loo baahan yahay ha lagu soo daro qodobka
sidaanu wararka ku haynana waxaanu maqlaynaa doorashada waxaa lagu gelayaa sidii horaa lagu gelayaa war ilaah baan idinku dhaariye anigoo ka mida beelaha qayb ka mida beelaha ah inkastoo aanu dhannahay war lix kursi baanu ku fadhinaa haddaanu beesha dhulbaansan lahay hasi oo dhamina toban kursi bay ku fadhiyaan war ma cadaalad baa sidaas oo lagab- laga go-aan gaari waayo arrintaa waxaan u qaadanaynaa saddexdii xisbiyee heshiiyey ee saddexdiidii guddoomiyey ay ballan qaadeen in arrinkaa la meel mariyo waxaa muuqanaysa inuu meesha ku haray un wadani iyo iyo awcudunbaa wadanunbaa meesha ka muuqda marka qoladii kulmiye waa ka dareertay halkaa waxaan u arkaynaa in saami qaybsigan iyo waxaan laga hadlayaa waa qodob aan maanta noo ol waa qodob xeerka u yaal waa qodob labaadoo la geli lahaa marka kan laga gudbo nimanka taatan ku gudbaya iyo qaar kaloo iyagu aan sheeganaynoo aamusaniba intuba waxaa lagu carqaladaynayaa uun qodobkii heshiiska ahaa ee xisbiyadu ku soo heshiiyeen ayaa lagu carqadanayna- carqaladaynaya waxaanan u qaadanaynaa in kulmiye arrintaa waa waa arrinuu dee waana kulmiye dadka dareera arkaysaan waa xisbigii kulmiye marka waxaanu arkaynaa in mufniddii madaxweynuhuna meesha ka maqantay isagu naftiisu ahayd hablu laa tahablu hablu laa tahablu sii hana siin inay tahay ayaanu u arkaynaa wuxuu marka horeba uga baylay maxaanku idhaahdaa sunnihii la marin jiray arrimaha halkaasoo kale marka uu komishinku soo heshiiyey inii xisbiyadu soo heshiiyeane xeerkaa doorashada amadan lagu samaynayo marka heshiisku waddadaa soo maro madaxweynaha mar walba ku soo gudbin jiray digreto oo golaha u soo gudbin jiray mooshinka lagu bedelayo shan ama lix horu soo maray oo shantaba waddadaas u maray madaxweynuhu waddadu maanta wuxuu uga dayro arrinkaa waxay u tahay inuu anna halkan beesha caalamka wax tusaya ay tahay halkanna raggaydii baa soo diidaya ay tahay taasuu weeyaan macnuhu waxa weeye gobollada somalilan oo dhan waanaanu ku raacsanay cidcidda cad- cidda maxaan ahayd ee ka cadanaysa arrinkaasina wuxuu yaalaa madaxweynaha inuu ka bareero oo uu dastoorka furo ilaa dastoorkaa la furana cabashadaasi bi'i mayso waxa waxaa ogtihiin in maxaan ada khaatibada la gaadho in dastoorka la furo kulmiya la- uu- uu la galay kii lama fulin markii halkan gacanlimaha lagu shiray sideedii qodob ee ka soo baxay waxaa ku jirtay in dastoorkaa la furo oo dib u heshiisiin reer somalilan loo sameeyo si ay waxaasoo dham inoogu suurtagalaan marka anu waxaan leenahay war sagaalka xubnoodna aan ansixinno laakiin saami qaybsigu halkiisii iyo cidda xalkeeda haysa ha loo dhaco oo ah in dastoorka la furo mudanayaasha mooshinka soo gudbiyey shir guddoonku maanta ka aqbalay kadib een, waxaa loo sii gudbiyey qaybta sharciga ee golaha haddaba garabkayga xilligan bidix waxaa taagan la taliyaha dhanka sharciga ee aqalka golaha wakiilada somalilan gareeqaan mustafe maxamed xaaji daahir Een, gareeqaana waa ku soo gaadhay een, mooshinkii maanta haa walaal wii soo gaadhay een, maxaa la- markii tiro xildhibaanaa golaha wakiilada ama mudanayaasha golaha wakiiladu xaq waxay u leeyihin de inay mooshin soo gudbin karaan procedureka sharcigaabaana la waafajiyey ee, guddoomiyihii fadhiga guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa ee, mu- ay u dhiibeen mudanayaasha golaha wakiiladu kadibna waxaa la xaadiriyey liiskii een, mudanayaashii soo gudbiyey mooshinka sida uu dhigayo xeeroosaadka golaha wakiiladu kadib markii la xaadiriyey liiska mudanayaasha golaha soo gudbiyey ee uu waafaqay tiradii loo baahnaa ee ee- ee mooshin tirada ugu yaree mooshin lagu keeni karo koob iyo toban xildhibaana waxaa loo waxaa loo s- gudbinaya sida uu sharcigu sheegayo la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada waa lai soo gudbiyey kadibna sida sharcigu dhigayo dee waxaan waafajin doonaa xeeroosaadka iyo dastuurka waxaanan eh, insha alla ku celin doonaa shir guddoonka golaha wakiilada si ay- eh, loo mariyo eh, procedurekii ku xigay eh, halkaa halkaa halkaasaan laga sii wadi doonaa nimi waxay ahayd inaanu makhraati ka noqonno em, sidii aad la wada socoteen heshiiskii ayaa inta dhawitahay saddexda eh, xisbi qaran ay madaxtooyada ku saxeexeen Em, waxa uu dhigayay in sideedda bisha ka hor baarlamaanka loo gudbiyo mooshin ka hadlaya mooshin ku saabsan eh, eh, maxaan ku dhahday waxyaabihii eh, eh, lagu heshiiyey arrintaasaanu maanta inaanu makhraati ka noqonno u nimi arrintii waa la gudbiyey qaran buu ahaa saddex xisbi qaran iyo beesha caalamku ahaa waana la qabtay wakhtigeedana insha allahu tacaala codaynta ayay dhici doontaa aad iyo aadna ummadda reer somalilan waxaanu ugu bushaaraynaynaa maadaama caqabadii horeba laga soo gudbay insha allah kuwa dambena waa laga gudbi doonaa wax khayr leh insha allahu tacaala inay filato ummaddu dhammaan gudo iyo dibadba warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyo anigu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas qiriba maysaan qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo war baa tidhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qaf xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya maxkamadda gobolka brander ayaa maanta mar kale u fariisatay dhegeysiga dacwad nin u dhashay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo andrew baren kaasoo lagu haystay qalqalgelinta ammaanka garoonka diyaaradaha cadcadde ee magaalada caasimada ee muqdisho maxkamadda gobolka brander ayaa go-aan ka gaartay waxayna ku xukuntay inuu bixiyo ganah lacageed oo dhan toddoba kun oo dollar waxayna maxkamadda ay ku weysay qodobada lagu soo eedeeyay laba ka mid ah waxayna ku heshay qodobka soddon iyo afraad ee xeerka nabadgelyada guud ee garoonka sida lagu sheegay war ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ninkan u dhashay dalka u k ee ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha cadcadde ee magaalada caasimada ee muqdisho waxay ku qaateen lixdii bishii tagtay ee julaay sanadka labada kun sagaal iyo tobanka isagoona ku waajahna dalka imaaraadka carabta waxaana maxkamadintiisa ay bilaabatay koob iyo soddonkii bishii julaay iyadoo lasoo bandhigay toddoba qasnadood iyo jaakada aan xabaddu kareen gudoomiye maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta ay ku rideen ninkan u dhashay ee waddanka ingiriiska bismi illaahi araxmaani araxiim magaca ummadda soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha sideedaad laba kun sagaaliyo toban waxa ay maxkamaddu u fadhiisatay galdacwadeedka lambarkiisu yahay laba boqol qoto iyo saddex laba kun sagaaliyo toban ee uu eedeysanaha ka yahay andri kuna eedeysan qodobada kale ah saddex boqol labaatan iyo lix saddex boqol soddon iyo labo xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyo soddon iyo afar xeer xeerka nabadgelyada guud haddaba maxkamaddu markii ay aragtay xaanshida eedda xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ee ku taariikhaysan labaatan iyo saddexda bisha toddobaad laba kun sagaaliyo toban markii ay dhegaysatay doodii xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ee waafaqsan qodobka boqol afar iyo toban ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay dhegaysatay maragyada la hor keenay maxkamadda oo mid mid loo wareystay markii ay aragtay marag muujinta la hor keenay maxkamadda oo ka kooban toddoba qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha cilyo ah markii ay dhegaysatay doodda difaaca ee qarinada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka boqol lix iyo toban ee xeerka afka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay aragtay caddaymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareennada eedeysanaha markii ay dhegaysatay dooda gabagabada xafiiska xeelaliha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka boqol sagaaliyo toban ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay dhegaysatay dooda gabagabada ee xafiiska qareennada si waafaqsan qodobka boqol sagaaliyo toban ee xeerka jamhuuriyadda maxkamadda waxaa u caddaatay kow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku geliyey boorsada si ogaal ah labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah saddex boqol labaatan iyo lix saddex boqol soddon iyo labo xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyadoo lagu helay qodobka soddon iyo afar xeerka nabadgelyada guud waxayna ku xukuntay inta uu xirnaay iyo ganaax toddoba kun oo dollar ah rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay inoo xihan tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya maxdi maxamed guuda qadar ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay odayaasha dhaqanka ee dhowaan hargeysa kula kulmay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi nabadda maxamed xasan xaad oo hogaaminaya odayaasha dhaqanka ah ee madaxweynaha muuse biix cabdi kala soo wareegay sagaal tobanka maxabuus ee cafaska u fidiyey ayaa ra-isul wasaare ku-xigeenka ugu warbixiyey sidii soomaalinimadeed iyo xushmadda iyo qadarinta lahayd ee magaalada hargeysa caasimadda somalilan loogu soo dhoweeyey
adugu dhowr maalmood ka horaan waxaan maxaabiis ka soo deynay oo somalilan cafisay khaasatan madaxweyne muuse biix cabdi sagaal iyo toban gaaray oo sii shalis markii hore ka yimiday ayagoo aqaabtooda wato oo wata muxuu ahay xabsiga somalilan lagu soo wareejiyey maxaabiistaasu noo soo dhibay madaxweynuhu oo cafis u fidiyey marka mahadcelintaasaan u sheegnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waan ka wada hadalnay sidii naloo soo dhoweeyey oo xushmadda iyo qadarinta laheed iyo cafiska maxaabiistaasoo runtii aan in badan dowladihii horreeyey baan kala hadalnay laakiin maalmahaas aan suuro gelin oo uu suuro geliyo ku dhiirriday geesi ku noqday madaxweyne muuse cabdi muuse biix cabdi Eh, taasaan marka uga mahad celina haddaan nahay odayaashii eh, arrintaas fuliyey oo alla u- u fududeeyey Eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo arrintaas ka wada hadalnay waxaa kaleeto aan asagana weydiinay hadeernaba fursad aan uga faa'iidaysano maxaabiistaas way fara badneed Eh, qaar waxay ku xiran yihiin eh, puntland qaar waxay ku xiran yihiin xabsiga dhexo oo hadda maaragtay oo xamar dhammaantood waxaan rabnaa bacdama ay halkiisa lahaayeen in la israaciyo dowladda soomaaliyeedna waa ka codsanaynaa dowlad goboleedka puntlandna waa ka codsanaynaa ayadana in la israaciyo oo maxaabiista cafis ay helaan waxaa kaloo ayadana aan u jeedinay somaliland kuwo kalaa jiro dembiye kala duwan ku xiran oo muddo dherna xabsiga ku jiro dhibaato badan ku qaba xabsigaas dheer ka qaba marka ayadana waxaan ka codsanaynaa fursad aan uga faa'iidaysano somaliland inay sharaftii iyo karaamadii israacsiisato oo madaxweyne muuse biix cabdow ayadana noo cafiyo kuwaasna iyadana uu maaragtay eh, fursadda kuwaan uu siiyo kale uu siiyo annagoo ku ammaanayna sida ugu dhiiraday eh, maxaabiistaas cafiskooda marka intaasaanu leenahay dowladda soomaaliyeed ee federaalkana iyadana waxaan aad u uga codsanaynaa inay kuwa xabsiyada ku jira ee ama xamar ha ahaato ama puntland ha ahaatee ayagoon ay juhdi ku bixiyaan oo maxaabiista xor- xornimadoodii dib loogu soo celiyo runta waxaan aaminsanahay inay horumarka ka mid tahay inay maaragtay tallaabo hore loo qaadan tahay xilkasnadaas marka codsana dowladda soomaalida inay halkaas ayadana ay nooga faa'iidayso waana u jeedinay oo warbixinta aan siinayna ayaan codsigaas raacinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka asagaana rajo fiican ayuu inoo muujiyey qayb gudoomiye barnaamijka ee inta soo gaaray kusoo dhawaad xubintaad ku-xisaha badnad ee kalamaan
duqowdii kalamaaney meeshii daacada jirtaa wanaa ku dambaynaya quluubtii daahiraa ducada laga yeelayaa dignin iyo waatalee dulmiga ayaan loo garbayn dowga awal lagu amba dib yaanay loo marsiin mar kale ayaanayna dagin lankakano gobayka deeldhaafu may deelgaafka ee gacantidhaahir ee waldhaahiriyaas makadarneba war odaygu ma imika u soo xabaala toosay dulmiga yaan loo garbayn buu ku leeyaha goor muu socdaa dulmiga waa loo garbayn dukaan baa nooga furan dad baa biilkii ka galay dulmi doonow dulmi diidaan aragnay dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dembi dhacay ka digtoonow dab mulaaqay ha noqee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dab hulaaqay noqote anaa dawlada anaa darajo le waxaan doona fali ka digtoonow dab hulaaqay noqotee midnimadii shalay wixii aan ku diidnay sidaa weeye kadibna qarangooniya ayaan noqonee qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qaraxdaysa isku noqon dulmi diidow dulmi doonaan aragne dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon
waar dulmi doonaha isku noqonina war waxaan la yaabana soomaalidu waa hal dad hal diinay leedahay hal dhaqanay leedahay hal afbay leedahay waa qoys waana laysu keeni la'ya marka waxaan dhihi lahaa diin ummado ku kala durugsan baad dani midaysaaye bal maxaad isugu diidantihiin dowladnimadii ilaahay u naxariistay abwaan abshirba aadli wuxuu yidhi dadkaanu dawlad way rabaan waxaasa diidan duul qarsoon waar annagu ma diidanina annagu horaan idinka goonay war allaha u naxariistay abshir bacadle waxaa kale oo yidhi doontaya iyo diidaya dantaa dowladay jirtaa ileen doqooni dheebka ma kacde ileen doqooni dheebka ma kacde dhaamankay meermeerisaa ileen doqooni qarax kama kacde ileen doqooni qarax kama kacde daamankunbay meerisaa anu waxaan dhihi lahaa doontaa wada saarannahay warrooya idinla degin war odayaashii kalamaan maanta qolo tahriiba haddii doon raacday iyo qolo qarnigii hore u laabatay ka bixi laayiin dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska dumiyaaye ileen doqoni calaaf malaaye calaaf war waxaa hore loo yidhi markay doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waa isla darsaane war hoo doontayaasan naga degin war waxaadna waxba u daalin abwaan cabdullaahi suldaantima hadda wuxuu yidhi dadkaan la hadlayaa baan lahayn dux iyo iimaane anuun baan damqanaya dheguhu uma daloolaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay degeeshanaysaa war allah u naxariista caliis ciise kaarshe wuxuu yidhi intaan dhiilla aan gelshiyo dhawaaq baan ugu hayaa balaaye aan dhagalahayn dhadhaab meel yuurariyo dhagax yaa la hadli kara abwaan araasi inoo saasaari runtaw laakiin may bahil maantay waa runta gabarti araasi war intaa waan inoogu filan allaha nagu anface maxaa ka soo baxay qaraxii lagu dilay guddoomiyihii gobolka iyo aqoon-yahanadii gobolka maalin kasta waa la baarayaa unbaa lagu hayaaye war saaxib berri ma dhammaatee berri sug war waa safar dalaakilo safar dalaakiladuna kulli yoom bukura kama dhammaato warasan daawashadiisan ka noogda musalsalkan alfuleel wa leela la ere maandheeyow kor waa yeel waa wada indho sheekada markaan fiiriyo waxay ku soo biyo shuba raabtaa af daboolan dahab yameyam kor hadda ka hor waxaa la yidhi gabar inanoo xaaba loo diray ayaa nin dabbaala la raaciyo waxaa la yidhi gabadha raac waxaana jira nin loo diiday gabadh oo laga ilaalinayey meel webi jinkiisa mar ay xaabadii ka gurayso ayaa ninkii kaga soo bax webigii ku riday gabadhii cawskay cuskato iyo meeshay qabsataba waa la jaraa kiina waa u hanjabo wuxuu yidhi waxba ma sheegi kartid gurigii ku laabtay kii dabaalka ahaa waxaa la yidhi aawo gabadhii gabadhii ma dhiman buu yidhi war aaway baa la yidhi gabadhii horta u kaasuyo warkeeda waa heli doonaaye war wax sheeg baa la yidhi yaa wuxuu yidhi ayada lama yaabaniye waxaan la yaabanahay ninkaan belada cawska qabsatay iyo geedka u dhigtaba la jaraya sidaad ku u qaado nabayo hadda ka hor ayaa libaxnin qaaday waa laga daba qayliyo waa laga daba cararay waxaa la yidhi warniyow geed qabso libaaxi baa wuxuu yidhi haddaanba kula leexda ha qabsado warniyow kaasi libaax mu ahayne dadqaad buu ahaa warwar maysaane maanta maxkamadda gobolka banaadir riwaayaday soo bandhigtay oo jalayaal ma isku bedeleen mambay miya xafiis ku leedahay war yaa riwaayadda aad sheegaysa agtar ka ahay war riwaayadaas maxkamadda ma fiirsateen war dictor muuse agtar ka ahay iga dhegaysta ninkii ingiriiska u dhasho maalin hore eerbaarka laga soo qabtay ayay maanta maxkamaddu xukuntay waxaana lagu xukumay intii maalmood u xiree waxaana la yidhi weliba racfaan waa ka qaadan karaa warna miyow maysiinka ka digay riwaayadeeda ee daawashadii ay la badiyinay haddii kalan hayna aad yani inagadaasa war maxkamaddii guruceel ku taala doctor shaakir miyaa muqdisho la soo wareeji war maxkamadda gobolka banaadir riwaayadahoodu intaa kuma koobna hadda ka horba nin ajnabi ayaa maxkamadda la soo saaray ilaa haddana cirib iyo jaan meeloo dhigo oo uu ku dambeeya cidu ma oga marka waxaan ka cabsi qabaa daacish iyo shabaab intay hore u xorraayeen inay ku xukumaan war shabaab iyo daacish shuutaa u jooga maada ku dul akrinaayo maxaa nimankan ka gala war nin barofesor ah hadda ka hor wuxuu yidhi mudici garsoor looma dhiibo marka garsoorka soomaaliya inta mudici madax ka yahay ma toosayo war adeero garsoorkiinan somalilan waxay ku heshay four bonty five war qawdhinow inaad tirada waa goonay inaad noo garsoorto meel islama galaana meel soo raac war adeero hascarabtirine indhayeesha war war mahaysiine xafiisyada wasiirada dowladda rucbi weyn ayaa ka dhacay war mala kala shiki war guryihii miyaa biyo soo daayey war gurigaa baaya naga dhegaysa warka qaar ka mida wasiiradu waxay dhaheen furaha xafiiska annagaa haysanoo la ii xaaqi maayo sakatorooyinkana way badsheen war waddadii guddoomiyaha gobolka uu ku baxa miyay ka baqeen war anugu mahmahaan dulmi u malay jiray ayaan ogaaday inay rasmi tahay talyaanigaa waxay ku mahmaahi jireen in lays aaminaa waa fiican tahay laakiin inaan lays aaminina kasii fiican warnimayo madaxweynihii hore zimbabwe robert mugabe wuxuu yidhi digniinta keliya afrikaanku qaataan waa calaamada bitterlowa taleefonka oo dhiiq dhiiq ah
inahaase eh madi daba gadooma le hindhoshal gaadaanga leey maaha war robert mugambe isagoo xanuunsan ayaa singabuur lagu daaweynayaa baa la yidhi war robert mugambe hadda ka hor wuxuu yidhi caddaanka waxa keliya laga rumaysan kara waa dhimashadiisa war uniiba dogon ee maahayn digniin faylana siilankaas war warka robert mugambe aan ku soo xasuustaye aw ku-xigeenkii xogayaha dibadda maraykanka oo yimid xamar muxuu keenay david hel war david helka aad sheegayso ma wadda hel ayay walaala yihiin haddii helba xamar ow yimiday qarfiya joosna waa sugaynaa war david hel wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya kursi gaabanna waxaa ugu fadhiyey ninkii gaabnaayee safiirka maraykanka u ahaa waxa saxaafadda loo sheegay iyo waxaan loo sheeginba waa laga wada hadlay war rungnayn sheegdan beegnayn sheegdan walasin sheegdan waytan aleray war warka naga dhegayso saxaafadda waxay u sheegeen in maraykanku taageerayo dowladda soomaaliya dagaalka shabaabna ay garab ku siinayaan duqaymahana ay kordhinayaan laakiin xantu waxay sheegaysaa in la yidhi saad wax ku wadiin uma saxna war ra-iisul wasaaraha norway uu ka soo jeedaaye arkay ninka madaxweynaha mala kulmi waryaha madaxweynuhuba soomaaliya uu ka soo jeedaa maxaa maraykan kala doonaya baasaboorkoodiiba u celiyey war adeero musabixi baasaboorka etoobiya wata mid maraykanna maba wato adeer war kii soomaaliya sagaashan aan siini xaguugey warwar ma haysiine ow dheegla danabaa cirka uga soo degtaa la yidhi shabaabna waa laga saaraa la yidhi tuulooyin badan oo gobolka jubbada dhexe ka midane xalaa cirka laga duqayaa la yidhi warna miyauna maysiin warsaday dawladdu au dheeglama dhaaftuu ma aha war jubbada dhexe shabaabkii jooge ma raabsadeen war danabkooda iyo duqayntooda ma ahane tooratoorow iyo bankiga canshuurta la geeye ma tegi waaye war dadka sariigoy af wax cunow husho la ereeya war adeero xildhibaanadii somalilan waxay yidhaahdeen marmalluuq baa ka jira baarlamaanka somalilan mana aqbalayno marka xildhibaano badan oo awdal iyo sanaag ka soo jeeda ayaa shirkii baarlamaanka ka baxay annaguna waxaan nidhi somalilan adeer kusoo laabanmaysiina cirka u baxa haddaad doontaan ma bilowgii burburka somalilanba war qowdhanow anugu kuwa halkan jooga in cirka loo diran qabaa adeer halkan waanu soo shaqo tagnaa halkaasina waa dhabtii adeer waxudurti dhulka somalilan war war ma haysaane hirshabeelle dhixish waxaa loo yaqaanaa axmed madoobe jubbaland shaaga baraadka waxaa loo yaqaanaa hirshabeelle war koonfur galbeed ba baabuurka niica xaafa looga yaqaanaa war adeer bajaajka burcana waxaa looga yaqaanaa saqajaamad war uniba bajaajka may baaraan haddii reer koonfur galbeed tugtugley war sanaagba facebooka waxaa looga yaqaanaa dhocila eeg war kismaayo doorashadii yaa ku guulaysan raba ma loo daayo duqi waryaada ma afar leeta shalaylay axmed madoobe ku guulaysadee mana lahayne war afar nina ugu cadcadaa la yidhi meeqaa ugu madmadow maandhees war madmadowgu waa badan yahay inta cadcad naga dhegayso kow axmed madoobe laba oomaas saddex xidig afar seeraar awowgii lagubigu shane war inta kale macerka u tuurba adirkale dhowaa niya wada war waxaan ka baqayaa laba mukula lexdooda doole furdug
werhe wer war altan u kala kaxeeya meesha niya war anshaxa waryaada anshax war anshaxa
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijku intaas uu ku dhan yahay waxaan kaga tagay heesta bilogow barnaamijkan ballanqaaday tan intaan barnaamijkan dib ugu kulmi doono habeen wanaagsan
Adeer tamba arkaya dalkeenu arsigiyo caanada lagu heebta iyo exdii ka dhammaatayo qabyaala bilaga ilbaxay anoo nuur ma arkaya anoo nuur ma arkaya dalkeenu arsigiyo aanada lagu qubta iyo exdii ka dhammaatayo qabyaala dilaga ilbaxay anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya cidaaba garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabe insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaa ma garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
Insha Allah